madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ka hadlay amara ay xukuumadda soomaaliya hore u fartay ganacsiyada isticmaala magaca somalilan madaxweyne biixi ayaa sheegay in ay soo dhoweynayaan cid kasta oo u hoggaansata sharciyada u yaalla laba qodob baa meeshaa ku jira horta waxa uu ka hadlay anagu somalilan dhagu dhigi mayno waxaanu waxaa laydhahaa faanku dee xagaan cidlo lahayn hadduu somalilan wax yeeli karaayo ama wuxuna qabatayn karaayo beri hore hore hore ayuu intaba fulin lahaa laakiin maanta waxaad moodaa inuu yeelis yahayoo wixii afkiisa ku baxaba uu somalilan ku soo qabanayo waxa uu yidhi somalilan shacabkeedu iyo annaga iyo midda shacabka soomaaliyeed meeshay joogaan u qaadan mayno colaad ka timid dadweynaha waxaan u qaadanaynaa colaad ka timid koox siyaasiyiina oo isku duubaya hoggaanka iyagana jar ka tuuraya dadkana colaad ku beeraya laba qodka qurankaga jawaabaya waxa weeye sharkad kasta oo shaqaysa oo baayac mushtara ama diyaarad ha lahaato ama markab ha lahaato ama lacag ha hawesho ama xoole ha dhoofinayso somalilan waxa ka baayac mushtaraynayo loo ogolyahay dowladaha caalamka ka dhisan oo dhan mid kasta oo sharciga somalilan soo marta oo xoodqabsi doonaysa oo ganacsi doonaysa waa la shaqaynaya dowlad kasta ama koox kasta oo somalilan far ku xigatana shan baanu ku xiganayna annagu sharci caalamiaanu raacayna somalilan xuduudeeda caalamiga ah ee biyaha iyo cirka iyo dhulkaba waa caalamiga waa la yaqaan halkaa wixii soo dhaafa ee gardaro ula yimaadana waa insha allah waanu iska warheli doonaa khilaafkan saameeyey ganacsiyada ayaa salka ku haya muran ka dhashay heshiiskii isfahan ee dhex maray somalilan iyo etoobiya horraantii sanadkan kaasi oo ahaa in labaatan kilomitir oo ka mida badda somalilan laga kireeyo dalka etoobiya halka ay somalilanna helayso aqoonsi xamse cali jeesto v o a hargeysa